faadimo abshir dhuure oo ku madaxan raabta deegaankaamka ganguduud ee magaalada beledweyne islamarkaasna abaarto ku jarta gobolka yeedaha saameyt iyo sayeedaha tito yaakubogtaali deegaanka bukura oo isla ku tirsan gobolka hiiraan iyo onakaamka xiligan kudaha furati ee xarun ganacsi islamarkaasi taniya ka maarayaasa nolol maalmeedka qoyska kiishe ganacsigan yar waliba yeeda ka maarayaasee nolol maalmeedka tumun unug yeeda dhali iyo ona markaasiiti iyo siyaasa walbarashiyone caafimaad faadimo abshir dhuure ayaa sheegday in ganacsigan furitaanka kiishaen saameyna baahida ku jirta kaamka kasoo barakacnay bokore labaanyaale xoolahayna waxaan wadanay oo dhan kasoo dhaqaajinay doonkan dogdu yiraahdaan dan muudnaan soo degnay ganacsigaas yarkaahan ku as-aasay ayagoo hadda baahi weyn ay kaamka ka jirto oo wax maanta maasha allah iyo oon maanta kula ana helin waxa kor nooga imaaday iyo dalka nooga imaaday arkin maasha allah hadda oon ganacsigaas yarkaan ku soo bilaabay ganacsigaasoo wax maanta aan kor aan nogta kaamilo aan aan helin waxna taa kuleeyo maasha allah iyo ganacsigaas yarkaan isku as-aasay marka waxaa naga adeeg waxay ga adeegto dadka masaakiinta oo degan kaamka sida cusbada sida caleenta sida dhegadhegaha sida leenta sida uusiga sida leenta camal waxyaalaha adeega loo baahan yahay sida hilibka iyo waxyaalahaas ayaan u keennaa toban toban anug iyo aabahooda xabe dhagax aada jiray dhagaxi waa soo waaye tabaryari awooda dhagax soo waaye anigana waxaas naga gataa tobankaas ciyaalka waxaan ka dabaraa iskoolka dugsiga kabahooda maasha alla cuntadooda waxaasaan uga dadka daankaamka degan tabara ma lahan shan sinti wax awooda ma laha wixii waa doolar ma awoodaan wixii coosh ma ahan ma awoodaan danta waxaan qadmaka aniga aan anagii dhexdayda isku celcishino oo qofkan waayane aan idhaahdo allah ku sahli doonee iskaba keen baa dhow berri hilibka sida adeega yararka ah way qaataan awooda ma laha wax taakule ma haysano biyo ma isqula ma haysano marka waa kaasaa saasay u taallaa doonkan aan isku soo guurnay masaakiintaasaan anigana aan lahay waxna ka hel waxna u kaalmee qof baahan qof baahan ma dherji karaa qof ardan qof ardan ma fiirsa karaa marka qofka waa imaan wuxuu lee walaalay yaanyaan rabnaa hilibna sii marka waxaa waaye inaan ana siiyo anigana aan baa masaakiinta ilaahay oo soo qarxaday waxaan nahay boqol iyo todobaatan qoysaan nahay marka aad iyo aad oo meeshaas ay kaamkaan iyo aniga kolley baahidayda gaar ahaan tobankas ciyaalka iyo aabahood ka daberaa dugsigii iskoolkii biyihii xitaa la cabaayay raashinkii wax alla waxee wax alla waxaan u baahannahay sidaa ka daberaa marka waxaan ka codsanayaa in laga garab istaago laga garab istaago oo aad iyo aad adduweynaha ama hay-adaha sharafta leh ay aad ii taakulayaan oo gacan ii qabta iyo gacan ii siiyaan annaga oo aad u tabaalaysan